Agaasimaha cusub ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Jubbaland Axmed Faarax Cali Aweys ayaan wax ka weydiinay qorshayaasha cusub ee wasaaradda maadaama uu ka mid yahay dhowr agaasimo oo shaqada ku cusub. 25-ka bishii hore ayuu shaqada la wareegay agaasime Axmed Faarax Cali Aweys waxa uuna kulamo la qaatay mas'uuliyiinta waaxaha isaga oo kala hadlay horumarinta wasaaradda iyo qorshayaasha fulinta u baahan ee horyaala wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland. Agaasimaha Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Jubbaland Axmed Faarax Cali Aweys oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay qorshayaasha uga degan horumarinta wasaaradda.
wasaaraddu waa wasaarad ballaaran waxay isugu jirtaa laba qaybood oo labaduba dhallinyaro ah runtii isboortiguna waa dhallinyaradii waxaa looga faa-iideynayo oo la rabaa inay maskax fiiga ku cayaaraan oo ku yimaadaan garoomada dhallinyaraduna waa dhallinyaradii waddanka iyaguna marka dadka noocaas ah oo hadda u badan bulshada soomaaliyeed laguna sheego ilaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba inay yihiin baan maaragtay rabnaa inaan u shaqayno haddii ilaaha idmo waxay tabarteenna iyo karaankeenna iyo aqoonteenna ilaahayna na waafajiyo marka qorshayaal badan baa noo qorshaysan oo horeyba wasaaradda uga oolaa maaha wax cusub oo hadda anigu aan la imi laakiin wasaaraddaa qorshe lahaydba marka hore oo hadaf iyo ujeedooyin badan oo waaweyn uga oolaayeen marka kuwii un baan fulinaynaa oo dabagelaynaa insha allahu oo insha allah inaanu dhabayno rajaynayna haddii alla shaqo fiican bay qabteen meel fiican bayna maraysaa intaas un baan sii wadaaya anigu wixii kale oo aan isleeyahay waa ka dhiman yihiinna waan ku darayaa oo aragtay waa anoo iyaga la shaqaynaya oo la kaashanaya lana tashanaya ayaan la imaanayaa insha allah haddii ilaha in dhallinyarada oo kaleeto isdhexgal loo sameeyo laysu keeno kuwa ka maqan oo aan maaragtay ka warhayn inay dhallinyaro jirto in urura jiraan in sboortis jiro in waxaasoo dhan jiro aan ogeyn inaanu kusoo biirino oo kusoo daro oo ogeysino oo wacyigalo badan aan u samayno oo ka samayno adiga xaafadaha fardi fardi shaqsi shaqsi xaafadaha gobol gobol degmo degmo ilaa heer state aan gaarsiino ayaan rajeynayna insha allah kusoo